فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaanuu wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda alfurqaan caawana qodobada aad ku maqlaysaan waxaa ka mida howlgal qorshaysan oo mujaahidiinta ay ka fuliyeen degmada dharkeenley oo lagu dilay sarkaal ka tirsanaa si a eeda maraykanka kaas oo muddo ay ku daba joogeen mujaahidiinta al-shabaab laascaanood oo mar kale maanta ay ku dagaalameen ciidamada somalilan iyo dadka deegaanka iyo taliyaasha ciidanka somalilan oo bilaabay in ay ka goostaan ciidanka wararkii ugu dambeeyey laascaanood ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan wilaayada islaamiga ah baay oo kulan la qaadatay odayaasha beelaha ku dhaqan wilaayadaasi kelimaadkii kulanka laga jeediyey ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan muqdisho oo lagu dilay guddoomiye waaxeed ka tirsanaa degmada waaberi ee gobolka banaadir qaybta labaad waraysi aynu la yeelannay askari ka mid ahaa ciidanka lagu soo tababaray eritrea uu isku soo dhiibay xarakada shabaabulmujaahidiin qodobadaasi oo faahfaahsan ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka waa mar kaliya dhuuxa waraysyada
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو
waa habeennimo arbaca ah toddobiyo tobanka bisha rajab sannadda kun afar boqol afartan iyo afarta hijriga ah waafaqsanna toddobada bisha labaad sannadda labada kun iyo saddex iyo labaatanka ee miilaadiga aan ku bilowno barnaamijka dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidamada somalilan iyo dadka deegaanka ayaa mar kale maanta dib kaga qarxay xaafadaha magaalada laasacaanood dagaalka oo aad u cusla ayaa bilowday saaka aroortii maqalka daryanka rasaasta la iswadaarsanayay iyo madaafiic ku dhacaysay magaalada ayaa si weyn looga maqlayey duleedka magaalada laasacaanood ee gobolka sool dagaalkan ayaa shalay ka bilowday laascaanood ilaa iyo haddana waxaa ku dhintay dad ka badan soddon ruux oo ay ku jiraan dad shacab ah oo guryahooda ay ugu tageen madaafiicda labada dhinac isweydaarsanayeen dagaalkan ayaa daba socda shir waayahan ka socday magaalada laascaanood oo ugu dambayntii isimada gobolka sool iyo sanaag ay ka soo saareen war murtiyeed ay ku sheegeen inay ka go'een somalilan iyagoo hoostagaya dowladda federaalka dagaalka ayaa sababay in ay goostaan saraakiisha ciidamada somalilan wararkii ugu dambeeyey ee na soo gaaraya waxa ay ku waramayaan mahad cambaasho oo ahaa taliyihii ugu sarreeyay ciidanka somalilan ee laasacaanood in uu ka goostay ciidamada isagoo ku biiray safka ka soo horjeeda ee la dagaalamaya ciidamada somalilan لدين عظيم هو howlgal qorshaysan oo goordhow mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho waxa ay ku dileen sarkaal ka tirsanaa c i eeda maraykanka kaas oo lagu magacaabi jiray isxaaq maxamed yarow oo ku magac dheeraasan dheere sarkaalkan waxa uu sirdoonka maraykanka u qaabilsanaa inuu jawaasiis ka shaqaalaysiiyo wilaayaadka islaamiga ah mujaahidiintu waxay dhowr jeer qabteen oo goob fagaarayaal ah xaduridda kula fuliyeen tiro jawaasiis ah oo sarkaalkaas uu shaqaalaysiiyey mujaahidiintu muddo ayay ku daba jireen sarkaalkan caawa ayayna ku direen degmada dharkeenley ayaa lagu yidhi war ka soo baxay mujaahidiinta sidoo kale howlgal qorshaysan oo mujaahidiinta caawa ay ka fuliyeen degmada hodan ee magaalada muqdisho ayaa lagu dilay sarkaal ciidan oo ka tirsanaa dowladda federaalka sidoo kalena ahaa sarkaal ka tirsan c i eda maraykanka kaas oo magaciisa lagu soo koobay mahad isla banaadir howlgal qorshaysan oo mujaahidiinta ay ka fuliyeen suuqa bakaaraha ee muqdisho waxa ay ku dileen askari lagu magacaabi jiray madkheer kaas oo ka tirsanaa ciidamada dowladda gaar ahaan qaybta lagu soo tababaray dalka eritrea maanta ayay ahayd markii mujaahidiinta al-shabaab ay muqdisho ku dileen cabdi olol oo ahaa guddoomiye waaxid ka tirsan degmada waaberi ee muqdisho لدين عظيم هو wilaayada baay ayaa kulan la qaadatay odayaasha beelaha ku dhaqan wilaayadaasi kulankaas ayaa looga hadlay arrimo muhiim ah hogaaska beesha garre ayaa ka hadlay kulanka Ee, ilaahay kii oo shirkan nu suurtogeliye oo gurigan sharafta leh sanu kulmiye ilaahay aa mahad leh mahaddaas oo hasalkoob karna ilaahay aa iska leh teeda kale waxaa lu fadhiisada shir ay inul u fadhiisada in kitaab ilaahay kor luu qaaday kitaab ilaahay sharaftiis iyo qiimihiis la qiimayay kor luu qaaday ilaahay baa qiimeeyey waxaad bini'aadan las qiimay karin ma ay inay aad iyo aad karabis luu istaagay gaalataan saakaduushe laka difaacay ununa waa qaadan waxaa ka qaadanay shirkaas oo labaatan iyo lixda oo beelood oo indhaka kuluna shirkaas waxaa u qaadeen oo uu kulneen shir laka qasaba ma aheen inay is isqabangaabiyin oo diyaar iyo u noqdeen inay gaala la diriray diinka ilaahay gaalada laka dhiciyay dedekii hadda oo gaalada la sharay oo munaafiqiin ay oo muslimnas iska tilmaaniin oo maana toobadoodna furanahay haddii toobabada isaaka qiibgal weeyiin dhibakii hadda la kulanaan ikoo kusii wiy inise la kulanina ha ogaadaan laakiin waxaas uu baagnay ina i dhibakaas ilaahay saaka tanazuliyo saa tanazulinoo yibidiin walaalahood iyo diintood u yibidiin gaalada oo hal u baahaneen waddan muslim saakaduushe afarta koona katibida gaaliyay lasku fiday malaa heerah ka nago meesha idka tibida ka nago maan idi naga weesaaye idoo halku tuugna idiisa nagate oo halku tuugna idiisa nagate bahalkaa dhehnisa bahtay intii idi baabuurtah iyo dadaha idi haka rooran hadda intii goorgoor tahay iska bah ee bahaashi ku roonaa teeda kale ilaahay haddii suurta keliyaay wax maana oo muslim reebishihiyaay ma shariin muslimiina meesha dhoogtaay waa isfarabqabsate muslimimadeeda mideysate kitaabeeda kacag midig ay ka qabsate gaale in in la dirirtayna diyaara u tahay ma ka janjaxeheysa habeen i maalin hurmo waa uu tabta odayaalka hadda shir uu yeero lalahayaay dad suhuriday ha taawanaada dad habeen ilaahay su u towbiinoo ilaah good su toobin sutuugin maalana qorgood heesidiin oo se dagaalanin kitaabood su u dagaalanin dadaasu dadkdaysal u sheegaay ma ay dad meel fidhiyay ha taawanaada dad iskafafidhiyoo qabiil ay ha taawanaada dadkan sagiir iyo kabiir ee rag iyo bil'aan kulligood ini i qorigood heesidiin kitaabood u gargaaraanina diyaar u yahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sidoo kale kulanka waxaa ka hadlay ugaaska beesha dabarare asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacd asalaam alxamdulilaah ilaahayo mahadle nagu hele dad muslimiin ah noo kulmusi makaankay quruxda badan geena aan fadhiyna macnaha shir wada tashi iyo walaayada baay iyo odayaalkii noqobadii gobolka baay aan fadhiyna walaa loon fadhiyo suloon tashadana agta soo soga horumarasna diinta islaamka kitaabka ilaahay soo korsoon hogaadna alxamdulilah wanaag badan waaya hor ma aragna ma la heshid karna awalkii hore laakiin sanadow ilaa intii koytiyey al-shabaab ma arag heshinaa in kitaabka ilaahay dhulka yaali laga qaaday sunnadii rasuulka dhulka laga qaaday alxamdulilah maalintayna agna dad muslimiin agyo lix iyo labaatan qabiil oo inta ka fadhina awalkii hore shaqadana ma agudiya asigeysow iyo isdhac geena alxamdulilah ma shaqadana unagatiya sidii soo diinta islaamka isaga horumarsna soo gaala suloona dagaalama oo shaqadana unagati shaqo anka wanaag badan oo adduunya looga wada adoo anka wanaag badan marka insha allahu ilaahay meesaga rajaashinaa wanaaga dareer in ilaahaynun zaa'idis midda kale shaqooyinkii ayaamahay kownan fadhiini dhowr maalmood ilaahay meenun ka dhammaashiya guul iyo gebageba iyo wanaag markii intaan ka baxa shaqada atay marka insha allah haddii ilaahay ogolaada warkii intoosaga gaabasa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu markana waa kelimad ugaaska beesha jiidda uu ka jeediya kulanka maagaam aniyu hol ilaahay ka boqoraa didnuwaal un gaalay onay gaalakaal horba ma ogolaanab weli kanab gaali i gaalakaal weli kanab ihilmanaatib gaala jadba tuugna merab hoy nadhay islaam aad jadbaha ana merab jamtu gaal aad hordhor wila jamnad weyaan una diyaar aken kus sun gorikus wal olaana kulgalun olaa ete kulgalun sun gorikus wal un gaala berhayu budhaameyn hana alaan alaamaheyshne gaala i gaalakaalab ilaahayaa mahadlay ihilmaaken ilaahayna ehelna ku wilimeer gaala neeb hol dagaab uniyey yadna ku hashakas ilaahayaa mahadali wileeke guulata barun hayrata haddaqane oo shareka haddaqan gaala hiimasa shareka odoodun mushun gaal ilaahayaa mahad hor ku wilisa ata sharekees odoodumin gaale uy un gaamdhisa akan ee ilaahayaa mahadali gaal hortab nam jirmeere nam islaamak oo kadaaw rabbahey kadaaw ka ilaahayl ilaahay ummadkam wurtooko gaala eko oo ilaahay ama eko ma gaala kaala garaw son nam ilaahay awurtay ilaahay umutus yak awurtay kadaawa ka haqali hol kadaawa kus haqali dideebal oo gaala oo kufrug oo rasheebal gaale ay ma kuweb ilaahay badhiliyeeb una hasangasin ma maqnan jaay horaa baktasnun jaay horaa ya baktasnun tuugna min kolley inaad ogaasag labaata illah qabiilag oo ata holman oo yas qaadhasha go'aan hadday milahan heerakaa mar gurusnun heeraaka mar dhaqnun yas hodoodnumin gaamas hodoodnun gaala sama hiimnunus hodoodnunun en gaala himn iyo raallaha akan ilaahiy ka boqorakan koley nam diinas hadadaalash nam makin nam oo heelaakas dhagaashaba garaw kusiyo biy nam diinas ahmin maalan taagn in us garaw disni ilaahiy ka boqoraa garaw disni waan is gargaarni madaalash wan qalbunaan aaminsana kan koley horta waa ade i waana i wulashe oday badn sheeg badn aalan badn yaanu ku dulmaray wul unma shihnuun olmayasna anuun oo unan dhabnohol ma bari ilma mase wula kas oo ber dhammaastiranu ka nyameera laakiin gaal gaam agaanid in lesahana oo islaam inti lesaha hanag oo iima aawme korta agaama nankita toogsudhaash islaam fula biinota ata ay mameetay meel juuna inti ad yowaate islaam fula uma biid nanke eraash ma aba toobiya bes una ogaasagta diyaarisa kan harakaa diyaarisa ka isa ilaahay amahadaley ha shakisay isa taagya bes wabilaahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu dambayntiina waxaa kulanka ka hadlay weliga wilaayada islaamiga ah ee baay بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته علماء جزاكم الله خيرا آه، runtii dulqaad badan iyo muujiyeen ragga nuqabada ah Een, baryaala laisla ka faaxaya laisla roogi marka dowrihii duruuso la qaadadaay markoona wada tashi ishiraniin socdi markoona shir gaargaar ah iyo talooyin gaargaar ayaa la gali shalay xafladii weynaytay khayrka badanaaytay lama shaarakeeyay Een, ilaa halay shaqihan iyo lideerti ilaa hiraabta shaqihan iyo lideerti ragga gaar hata markan ma in roognay ma yeelan an fadhiyna insha allahu tacaala Een, khitaamkii shaqadii tan ha socotay maalin moogan qaybtee dowladii duruusta haytay qaybtee wada tashiga haytay is araggii gaargaarka haykii guud rabta may fadaana haddii ilaahay her anima ilaah ka gabangabaayna insha allahu tacaala walaakin markanku dambooyona shaqadii iyo waajibaadkii la shalqaadadii laka dhagaaga haddii ilaahay era marka kalimaad yaryar u dirdaar ah eh, naftay iyo naftinba inaan insheega fade insha allahu tacaala ta aan ka horreyta may buu ahaa ilaahay subxaana wa tacaala anii ku obsano waana ka hiranaan ilaahay uuna ku obsano tabaaraka wa tacaala walbadan anin fududaayase intaasi kadib mayn isdardaarhamaane insha allahu tacaala bacda taqwa allah ilaahay obsidiis kadib mayn isdardaarhamaane ani una muujino madnamo madnamo iyo wada socod ilaahay subxaana wa tacaala muslimiinta may indardaarhamay ama amaray aniyo isla jaran ani wada socdan ani khilaaf isku dheerayan ani iska duubanaadan halfarhaadan reer reer fulaan iyo reer bani fulaan iyo reer bani fulaan macnaajeeya ka khulaasaysanto may buu aha sidee haddaba sheekhan in sheegay waa litacaarafuu marka far halfar oo iska duuban oo cadowsho ee halcadow iyi xabiibshoona isku madan iyi yalanku baahanya muslimiinta in ahaada marka jazaakum allahu khayran may fadaane insha allahu tacaala nuqabada walaayada maadaama qofkuma qon an lahayn labaatan ilidkii een qabiil oo walaayada degaasi dhammaantiyoba nuqabadiyo iyo salaadiintiyo iyo ogaasiyadiyo geeka meelin fadhiyaan oo ha mushaarakeeyeen dowladda iyo shirki meelin ku socdayba ha mushaarakeeyeen may insha allahu tacaala fadaane haddii ilaahay ara ilaahay kulligeen banii garab gala ani mudname la muujiyo ani ummati una mas-uulka an hayni hal ummad ani iska ata ani unina aamigno noo dhaadhacda yoona geysin umma waaxida ummatul islaam ani ata ani iyo hal cadowlata aniguna ku dhaadhicin oo geysin ani dhulkaas ilaahay ka abuuri subxaanahu wa tacaala ani iyo dhulkii muslimiinta lahaayeen oo islaamka lahaay gaar ahaan yooba hatase gaara aan degan dhulkaasi inay cadowga dul saaran ani ku kiyaano ku difaacan inay waajib ata ani una geysin mas-uuliyadda in ka horreytona koraa samay buu ah insha allahu tacaala nasaar dhan lanoo fadow ani una ku dhaadhicin ummataasi ummatun waaxidatun ani ata ummatul islaam waa ummatul muslimiin ani ata waajibka in ka horreeyo saarangna ani eyi islaamnimadaas iyo muslimnimadaas aniyo difaacdan waajibka in ka horreeyo saaran ani eyi oo reer bani fulaan iyo reer bani fulaan shileedo lanin ku fadhina shabaab shileedoona lanin ku fadhina diinta difaacusha dhammaantooba waajib wada saaran ani eyi qadiyadaasi marka een, may ka hergelaase si unu anfadaanana in ka hergelaase dadka khilaafaadkii oon dhexeeya markii laka dhaka waxyaaba lamalan walaal ah iska gobodo koran inay isku tanaasulu karan walyar ah intaa badaana caqiida intaa badaana mabda'a intaa badaana xaqiiqada iimaankii islaamnimada intaa badaana de bani aadan walyar iska gobodii la eeyino hana siin ilaahay kitaabshii laka dhamaayo kitaabkii ilaahay laka dhamaayo شاء الله تعالى إلهي ميني دردار مي مركنا أمري ليواعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا تابكي إلهي كوذ دقا تفرارق يشلتبو إيو أسكا قبسي أيسن قلني مركا تاسي إنو إنو تركيزنا نين هاتا هدفك إنك هرية إنو باكسدان أنا نين هاتا إن شاء الله تعالى من نما إيو ذا صعد دا أنا رجعنا قبضة إيو ولايدتي بريالكم برلان أرن صدايا هاي تسدي واجب كاسي لنقودو دفادي أنا أمتي نو دنبيتي وأبول أن صعد حتى ولا صحة إن شاء الله تعالى ولا أن صعد حملة لقاضة وني نجت أمتي هاي أنا لدون صاروا لك وضع داعية جهاد كسيسة مشاركة إلى هاي بالمال إنك مشاركة إلى هاي وبالنفس إنك مشاركة إلى هاي لأن كست واجب كاسي ديجانك إيميل سكنا قدي سادي واجب كاسي إن شاء الله تعالى قاضي قاضي هدي إلى هاي شقوينكي أعمال جهادية هايتي حتى لنصدري ونقابض دمانتيو بلن شاقي لنصدري inay hadafka koowaad una beegsadaana ka weeldhan shaqadan iimeelin hooba haddii raabto laku dhagaajiye ani una ka weeldhan haddii ilaaha yar lamba deegaankii isiyo meeli isu saada kulamo kalean an ballansanayni si raga dhammaantii oo bala wargeliyey lin shaagi kulamadaasayna haddii ilaaha yar waaba ninka hoy doonan inta ku horreyta inta ku dambaytaba ani shaqadii iyo waajibkii lana saari oo lanas dari lankastaba sidii ka gududa fad insha allahu tacaala iyo juhdi jadheeri ah ani laku hela qodobkana raaseo may ahaa shirar dembe la ballansanaaye oo qabaa'ilka dhammaantiyo samadoonadii iyo ragi ku hoosay lebalka ku hoosay nuqabada ku hoosay dhammaantiyo laha ka jamciyo oo meelo kala duwan walaayadana ku dhihi doonaan haddii ilaahay ara oo dhammaan nuqabada walaayada iyo walaayadana mushaarakeeyayaan si horba inka ballan دين عظيم waa tahay markaana ku soo dhowaada qaybta labaad waraysi aynu la yeelanay maxamed cabdi xuseen oo ka tirsanaa ciidanka lagu soo tababaray dalka eritrea kaasoo isku soo dhiibay xarakada shabaabulmujaahidiin dee madaxweyne walba hadduu yimaado oo ciidan hortiisa tababarta yimaado wuxuu jecel yahay inuu ogaado ciidankaas in loo soo bandhigo tababarkiisa iyo waxay barteen dee tababarkaaga noo soo bandhig markuu yirina waxaan usoo bandhignay in annaga naga go-an tahay soomaaliya inaan wax u qabanno ciidamada uu hadda sheeganaya inay u joogaanna ay yihiin abris shacabka ku walaayay kow ayaga ay yihiin kadibna annaga waxaan ku niri hadafkeena uu yahay soomaali inaanan waxba aanan gaarsiinin ayaga badbaadintooda aan u taagannahay laakiin shisheeye meesha aan ku aragno xabad ee inaga dhexayso ogow waa madaxweynaha dowladda halkaa buu idinku yimid warkan ma hubtaa oo sida aad u sheegaysid ma ugu dhahdeen madaxweynaha xasan sheekh maxamuud tabtaasa ku dhahnay oo waa hubnaa markaan ku nirina ereyada uu inoogu jawaabay waxay ahayd ma joogni heer ah inaan hadda la dagaalanno sh- shisheeye ee soomaaliya waxay leedahay cadow cadowgeedana waa shabaab markaad shabaab saartaan ayaa anna waxaan saarayaa shisheeye waayahay laakiin maxamedow in siyaas afawarka in farmaajo xiriir la lahaa ma la dhihi karaa qaabka la idinku diyaariyey waxa ay ahayd inaad la howlgashaan oo la shaqaysaan farmaajo xasan sheekhna uu la jaan qaadi waayey hannaanka la idin tababaray dee asiyaas habeenkii farmaajo la dooranayay wuxuu go-aankiisa ahaa haddii farmaajo uu soo baxo eritariya inay dhigto dabaaldeg bandhig ciideen ah oo la ridayo hub iyo dabaabaad lasoo bandhigayo maadaama ay ku wada heshiiyeen ciidankan shanta kun oo kuu tababarayo muhiimaddooda waxay ahayd in la- in loo tababaro lix toban sano gudahooda in lagu tababaro afartan iyo shan kun oo askari afartan iyo shantaas kun oo askari waxaa lagu kala wareejin rabay xalane airportka ugu weyn soomaaliya baladogle ilaahay kuuma darnaada xaduudaha soomaaliya oo dhan goobaha shidaalka laga qodayo dalkana uu iskaga baxo ilaahay kuuma darnaada shisheeyo soomaaliya iyo somalilanna si qasab ah inay ku midoobaan oo deg deg ah weliba dalkana wax lagu arka shisheeyana aysan jirin xasan marka sidaasi markaad ku dhahdeen muxuu idinkugu jawaabay xasan wuxuu inoo sheegay fikirka hadda ku soconno waa fikirkii ay kusoo gashay maxaakiinta kadibna ay isku beddeshay maxaakiinta al-shabaab dee annagana wuxuu nagu yidhi shabaab camal ayaa u dhaqami rabtiin haddii fikirkaas laydinku arko dunida waxaa naloo diiwaan gelinayaa argagixiso tusaale wuxuu noogu soo qaatay waddamo liibiya iyo daalibaan iyo ciraaq iyo afghanistaan ay ka mid yihiin marka wuxuu yidhi fikirka federaalisimka ee dowladnimada ah ayaa dan nagu jirtaa inaan dunida la jaan qaadno aanan ku soconno waayahay sidaas baad ku kala tagteen safarkii ugu horeeyey ee uu eritrea ku tago mar labaad buu halkaa ku laabtay wax isbeddel ah ma kala kulanteen muxuuna idinku yidhi mar labaadka uu soo noqonayey haddana wuxuu tijaabinayay bajedkii inaan ku taagannahay iyo in kale kadib markuu arkay bajedkii inaan ku taagannahay taatika wuxuu inoola dhaqmay in halgaas uu reebo halgaas uu keeno soomaaliya asaga laakiin shacabka soomaaliyeed wuxuu ku qanciyey in raggaas loo reebay waxbarasho waa tahay tiro ahaan imise baad ahaydeen ciidanka soomaaliya la keenay tira ahaan adi waxay ahayn laba kun iyo shan boqol hagaag kadib soomaaliya baad timaadeen xerooyin muqdisho ku yaala baa la idinku xareeyey wixii dhacay halkaasi nooga sii ambaqaad soomaaliya markiina la keenay dee waatan ay nagu dhacday annagoo isdhehna midhaa mabdi'iina wakhtigaa ka dhabeyn laheedeen waaye oo nin walba isdhahay mabdi'iina ka dhabeeya oo dalkiina waxuu qabto shisheeyaha ku jira ha layska saaro warkii nagula soo dhoweeye waxay ahayd amison inay soomaaliya ka baxayso labada kun afariyo labaatanka bishii labiyo tobanaad halahaasna annaga amar waxaa nagula siiyey inaan la dagaalanno al-shabaab hadafkeena koowaadna uu yahay weliba taargedyada naloo soo qaatay ee ahayd raggan isla howlgalayna inay tahay amisom dee annagana annagay gaalo marka hore heshiis nagama dhexaynin dee nin walba caqligiisa wuu garowsaday marka horena annaga waxaan dhihi jirnay oo madaxweynaha tusaaleaan ugu soo qaadan jirnay maalin walba waxa islaayaa oo furimaha isku baabi'iyey waa laba nin oo soomaali ah al-shabaab iyo shaar dowladeed ninka saxda oo ku soo qaatayna dunida ooga soo qaatay lacag oo amisom ka sheeganayo inuu soomaaliya nabadeeda ilaalinayo xeruu ku jiraa bishii kun doolaruu qaataa askariga soomaaliga boqoloo doolar iyo askariga shabaab ayaa maalin kasta furimaha ku dhammaado waana soomaali dee dunidana waxaa lagu tartamaa wax la yidhaahdo dad badnaansho average people wax la yidhahdaa jirto tirada dadka dunida waa lagu tartamaa soomaaliya saaka gaala waxay usoo dhigatay tirada soomaalida inay yarayso si dalkan ee beri isagoo nadiif ah gacanta ugu dhigto madaxweynaha dee war mar walbaba warkiisa soconayo haddii jeeraalaba inuu qasab wax nooga dhaadhaciyo kadibna dee nin walbaba wuxuu yidhi arrintan hadday suurtogelaynin meeshaa lugtan kala bixi kartid kala baxa jenaraal goldanaan ku jirnay jenaraal goldan tarabonkay ku taalaa taraboonka laba kun iyo shan boqol waa taa kuu sheegay taxirada waa iskaga jirnayo dowladda de horta waxaaba dareemay dowladda inaysan na rabin waxaan ku dareennay raashiinkan cunayno annaga ciidankeena lacagay isku dardarsan jirnay oo soo gadanayna raashiin dowladda waxaa ugu yar muskiilo beriis ah inta aan ku jirnay noomaysan soo dhiibin xoolo la qala warkiisa iska daa mushaar warkiisa iska daa xaquuqna iskaba dhaaf waayahay mushaar la-aantaasi duruuftaasi in dowladdu aysan idinka warqabin imise bilood baad xaaladdaasi ku jirteen
laba bilood mar waxaa imaanaya ra-iisul wasaaraha mar waxaa imaanaya madaxweynaha dee wax kale uma imaadaanoo waxay u yimaadaan igu sawir waayahay maxaa sidaas oo idin la idinku cadaadinayay bay kula tahay dee cadaadiska wax nagula saaraya waxay ahayd marka dambe shir baa intana loo qabtaana la yidhi fasax waxa la dhahaa ma jiro mushaarkiina waa laba laba boqoloo doolar furintaana gelaysaan dee sheekada waxay u caddeed rag waxaa tihiin mabda' leh waa haddii hadda laydin fasaxo fasax aadaan waxaa laga yaabaa boqolaal inay goosato shabaab ay u tagto boqolaal kale inay goosato ayaga intays aruursadaan hub inay samaystaan oo jamhad kale ay soomaaliya ka dilaaciyaan asoo ninkan taas dhanka baqaayo fuurimaha aadaysaanuu yidhi oo warka guud ahaanna ay ka micno tahay waxaan rabaa inaad ku dhammaataan furintaas uusan idinka soo harin hal qof si mabdiina loogu burburiyo furimaha waayahay marka halkaasi waxaa ka cad sooma ahan in xasan sheikh wax kalsooni ah uusan idinku qabin oo idinkaga shakisan yahay inaad xiriir la leedihiin farmaajo waa sax waa jirtaa xasan sheekh maxamuud inuu kalsooni nagu qabino waxaa jirta xitaa inuu inoo caddeeyo uu yidhi furimaha markaad gashaan oo meydkiina iyo dhaawiciina la arko markaasay dowladda idin dhihi kartaa ciidanaa ii maqnaa oo ciidanka ii maqnaa waxay iisoo miro dhaliyeen miro dhalkiinana markaas ayaan arki karaa uu yidhi waa gartay kadib baxsashaa bilaabatay oo xerooyinkii muqdisho inaad ka carartaan idinkoo weliba rasaas la idinla dhacayo oo askarta qaar ay ku dhinteen sidaan ogahay halkaa nooga waran bal wallaahi nin walba isku soo basrayn karu isku basreeyey qaar waa jiraan ayagoo sii ordaa marka dhaarka xabado lagu dhuftay oo la dhaawacay qaar lasoo qaqabtay oo xabsiya la geliyey qaar baxsaday waa jiraan oo anigan aan ka mid ahay nin walba si uu isku basreen karo uu isku basrayey waxaa la sheegaa in ka badan kun ruux inay baxsadeen kuwaas oo ka mid ahaa ciidanka eritrea lagu soo tababaray xerada aad adigu shakhsiyan ku jirtay ka waran tiro intee la eg baa ka baxsatay wallaahi qiyaasteeda kama warqabo laakiin ahaan adiga waa qiyaasi karaa haddaan dhaho urur waa dhan yihiin inta baxsaday saddex boqol oo saddexdaasi boqol waxa ay baxsadeen muddada aad adigu joogtay oo xerada aad ku sugnayd intaan aniga soo bixin saddex boqol waa baxsan xarakada shal mujaahidiin ka waran soomaaliya bay ka dagaalamaysaa shisheeyaha bay xabadka u dhigtay maxaa la idinkaga sheegi jiray maxaadna adigu ka aaminsan tahay dee al-shabaab waa jiraan dad waa jiraan dad al-shabaab dad nacsiiyo laakiin xaqiiqda marka la yihahdo al-shabaab ani waxaan aaminsanahay soomaali sideedoo kale inuu yahay waxaan dareemaya uu dareemayo dee al-shabaabna weligeygaan boogaa wada qaldan hortiina ku soconin qofka mar hadduu ku dhahayo waxaan rabaa kitaabkii oo nabigeena sal allahu caleyhi wasalam uu ka tegey in lagu dhaqmaan rabaa dee qofkaas wax qaladba maba lahabo kitaab qof hadduu rabo oo u dhehinin dastuur amerikaanka hinsadaa rabaa ama sharci janeefa lagu saxiixaan rabaa qofka hadduu ku dhahayo kitaabkii rabbiyaa rabaa waxaa qalad ah inaan hadal kale dul saaro kitaabku maaragtaa hayana wadageey laakiin waxaa qalad ah inaan dhaho kitaabkan anigaba waa rabay laakiin haddaan ma raacinayo sheekada dee waxay ka dhigan tahay weli islaamnimada iyo muslimnimada iyo iimaanka wax la yihahdo inaysan iga dhaadhacsiisanin ciidanka haray ka waran ee weli baaqiga ku ah xerooyinka ma kula tahay inay hayaan mooral ay ku dagaalami karaan oo ay ku wajihi karaan al-shabaab wallaahi lama ahani kuwan kuwa dagaaltamaya inay yihiin oo mooral ahay aad bay u mooraala jabsan yihiinoo laba dhinac waa ka mooraal jabsan yihiin dhanka mabda'ana waa ka mooraal jabsan yihiin dhanka waxay ka mooraal jabsan yihiin xuquuq la-aanta ah dhanka waxay ka mooraal jabsan yihiin ayagoo waalidiintooda la kulmin in furimaha la geenayo dhan kastaba waa ka mooraal jabsan yihiin waa tahay gabagabada baan ku dhownahay maxamed maxay tahay fariintaad u diraysid asxaabta aad ka soo tagtay asxaabteyda wallaa fariin waxaa u dirayaa shisheeyaha dalkooda ku jira haddaysan iska saari karin oo marnaban cadowgooda aysan fahmi karin qofka uu yahay ee saaka dowladda xasan sheekh maxamuud dadka waxay ka dhaadhicinayaana waxay tahay shabaab inuu cadowgeena yahay shabaab cadowgeenna ma aha shabaab waa rag annagaynala dhashay waa rag aabbiyaasheenna waa rag walaalaheenna waa rag shabaab waa soomaali waa nin sideedoo kale ah luqadan ku hadlo ku hadlo diinteedoo kale leh laakiin cidda la rabo in aan fahmo inuu cadowga ummadda soomaaliyeed yahay waa shisheeye oon dalka ka marnayn hadduu turki yahay hadduu amerikaan yahay hadduu ingiriis yahay iyo hadduu talyaani iyo faransiis yahay waxaa ugu soo sokaysa waa jabuuti jabuutidana arkaysid ma rabto soomaaliya inay horumar gaarto marka soomaaliya shisheeye uu usoo kabagashtay shisheeyaasina iska qabano xasan sheekh maxamuud warku inoo keena waxay ahayd imaaradaa laydinku wareejinaa shaxda dagaalka qaadaysaan imaarada hayo amerikaan mushaarkiinu dhiibaa haddii caawinada u baahataan elekatarka beledoglayaala gurmud ahaan laydinkugu soo diraa dee waxay ka dhigan tahay soomaali laaya gaalana weydiista si haddii rasaastai soomaalida a ku leen laheedana idinka dhammaatay isla gaalada haa idin siisay rasaastai soomaalida lagu baabi'in lahaa ayaga weydiista annagoo og weliba maalin kasta helikabtar intay kasoo kacaan beledogle gobollo badan oo soomaaliya intay tagaan inay duqeeyaan misena ay jaraa'idyada kusoo qoraan waxaan leenay shabaab ayagoo laayay rag shacab oo miskiin oo xoolo dhaqatay ah
odayaasha iyo waxgaradka beesha cabdi yuusuf ee ka tirsan qabiilka xawaadle ayaa soo dhoweeyey heshiis ay la gaareen wilaayada islaamiga ah ee hiiraan iyagoo ballan qaaday inay dhaqangelinayaan bayaan laga soo saaray kulanka lagu gaaray heshiiska nabadeed بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا الله أنا أبوري كون كان ملك كيسي ما ملك كيسي أنا جرين نجرسي أوركو هو نغو أبوري نغو قودي ننولي إفكنا كاني درين كان نويا لي نغد دقي أمد مسلمنا أمد النبي محمد نغد دقي الله أس أيام هاد إسكاله أنا قو أهل محمد وحان دونا يا إنا نعديو waxaan doonayaa in aan daaha ka qaado waxaan doonayaa si cad oo mugdi ku jira inaan u sheego in ay beesha cabdi yuusuf ee aan odayaasheeda nahay ee aan ka dhalanay in aan kitaabka allah iyo sunnada in aan adkayno ayaan caddaynaynaa waxaan kaloo caddaynaynaa in ballanka aan wada galnay walaayada islaamka ee ee hiiraan iyo annagana in aan adkayno in aan si dhab ah ka dhabayno walaayadan waxaan ka codsanaynaa had- in ay ayadana ayna ka bixin oo aan sida aan u qaadano dhabtaahoon u wada qaadanay inaan u wada qaadano u wada ku wada noolaano isku cintiraabno isku ogaano iskula jirno intaasna walaayada ayaan ka codsanaynaa warka hadduu bato waxba taree waxaa la soomaalidu tiraa hillac biyihiisa waa caddaystaa annagu waxaan caddaynaynaa ballamada aan la galnay walaayada islaamka dhammaan islaamka oo dhan ballanka aan la galnay inaan ku wada dhaqanno isku cintiraabno iskula noolaanno iskula jirno kitaabka alle iyo sunnada nalama qasbin guryahani naloo ku imaan annagaa soo soconnay eh, safar dheer nala kuma qasbin annaga ayaacagahayna kusoo doorannay annaga oo rabno mugdiga soo kala dhexgalay beesha iyo walaayada mugdiga soo kala dhexgalay in aan meesha ka saarno annagoo xor ah ayaan ballankaas galnay waxa waaye horta waxaa la yidhi far keliya fool ma dhaqdo magacaan ku hadlayno kuleyna waa ku hadlayna waxaa iskale waa magaca cabdiisu ama dalka ha jiro ama dibadda ha joogo ama meel dhow ama meel dheer wuxuu joogo waxaan ku hadlayna waa magaca qabiilo suuragalna ma aha magac qabiiladii waxayna ogeyn in aan annaga bas soo alifno oon ummad la hortagno macquul maaha arrintan waxa waaye waxuu ka soo baxay shir cabdi yuusuf annagana ergaannimaa naloo soo diray wabilaahi towfiiq bismi illaahi raxmaan iraxiim anigoo ah cilmi xuseen cabdi haddaan nahay beelweynta cabdi yuusuf waxaan tilmaamaynaa madmadowga galay iyo kala maqnaanshaha galay iyo guuxa socdo inaanu ku jirin inaan beri ka nahay inaan deegaanka aan leenahay uu nabad bax waxaan leeyahay inta muslimkaane anugu dayataan leeyahay waxaa la nabad bax dhib waa la dhaamaa nabadgelyaa macaan marka nabadgelyadaas aan ku wada noolaana annaga iyo walaayada waxaa waaye horta guugaca socday guugaca socday waxaa waaye ninkii raacay hadduu nin raacay iyo hadduu laba raacdayba wixii raacay waxaan leenahay nabada macaan waxaa macaan nabada macaan nabada macaan inaan ku noolaanaan rabnaa kitaabka allana run u qaada haddayba ninkay beebeen ka tahay ha iska joogo nabadu waaye wax dhiba ma jiraan nabadaasaan qaadanay walaayada aan ballankaas la galnay siday tahayan u fulinaynaa ballankaas mar walba diyaaraan u nahay inaan macawisle ka saarno meesha waxaa meesha ku qoran raalliyaan ka nahay qasab kuma imaan heshiisaan wada heshiinay oon falaqaynay oon dhowr habeen meeshaan u joognay ayay ku timid marka inaan annagana nabad baxno walaayadana naga nabad baxdo ayaan diyaar u nahay kitaabka allana u wada adeegna waxaan naga xirnay toban nin marka tobankaa nin waa nalisi waa laydinku wareeji si sharaf lahaa naloogu wareeji rajo weynaan ka qabnaa ayagaaba na soo dira inuu cabdi yuusuf meel wada maran diyaar u nahay waana dhici jirta waana diyaar kitaabkan inuu wada adeegno waa raalliyaan ka nahay heshiiskaasaa u qaadanoo dhabe waco sidaasay nooga go-an tahay annaga cabsi gelin cidaan ugu baqayna ma leh heshiiskan waa qaadanay sidaasoo lilaahiyaan ku qaadanay waa sida heshiiska cabdi yuusuf ay dan ugu jirtaa in maatada cabdi yuusuf lagu dhaqo oo dadka cabdi yuusuf lagu dhaqo ay nabad baxaan ayaa danta ku jirta kitaabka allane si lilaahiyaan u qaadanay bismillaahi raxmaani raxiim anuu magacayga yahay cabdi faarac qaasim ee ka soo baxay beled weyn ee ku soo baxay ballan weyn oo shir ah oo cabdi yuusuf u kala maqnay oo dhammaantood ay ku kalsoon yihiin aan ku soo baxnay dad iska soo baxay ma aynu nahayn annaga insha allah haddaan imaanay si wanaag badan oo gacalo ah oo diinta ugashahay ayaa mataqaanaa nagula soo dhoweeyey si wanaagsan nagula soo dhoweeyey ee wanaag badan mahad ilaah baa iska leh haddaan la laabanno insha allah ilaah idinkiis waxaa la yidhaahaa ballan ilaahay ma dheero oo lagama xabeesho ma gaabno oo ma laga- lagama tillaabsado waxa waa ballankaas waa hirgelinaynaa insha allah ilaah idinkiisna waa hirgeli doonaa deegaanadayna horta sidii dhabta ah oo wax u qaadanay waan nadiifinaynaa marka hore ciddii naga diida ama dhib inuu fasahaadiyo doonayo beesha cabdi yuusuf waxaan kala xiriiri doonaa haddii eebba yidhaaho walaayada waxaan annaga diyaar u nahay ballankana aan u qaadnay haddii hataa gaal shiro waa gaal shiree gacan kaloo dhimasho ay ay imaado ballankaasaan qaaday anoo shayba ah kama noqonayo wabilaahi towfiiq بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم قيل يا رسول الله كيف نجدد إيماننا قال أكثر من قول لا إله إلا الله إله بامهد إسكله nasoo gaarsiiyey cimrigayna in aan annagoo kitaabka ilaahay ku dhaqmayno insha allah hadduu ilahay raa cimrigayna soo gaarsiiyey ilahaasaan mahadinaynaa walaayada islaamka oo sharafta leh oo aan dantii aan ka lahayn iyo heshiiskii aan ka lahayn iyo wadahadalkii aan ka lahayn iyo maxaabiistii aan ka lahayn aan ka rabnay intaba si gacmo furan ugu soo dhoweysay ayaan ku mahadinaynaa mahadda ilaahay ka sokow wixii aan ka rabnayna waa ka helnay wixii aan kula ballanayna waa fulinaynaa insha allah beesha cabdi yuusuf furmaha dagaalka way ka saartay wixii ugu jiray awalba ma badnayn cabdi yuusufka meesha jiray awalba ma badnayn walax yaroo uun dudkii duday wax ka raacay ay ahaayeen haddana insha allah hadduu ilahay raa meeshaan inaynan nadal dheer lahayn oo meel ay ku tiirsan tahay aynan lahayn markay ogaadeen waa ka laabanay ayagana niyaddii hore ay meesha ay ku aadeen xitaa ma qabaan insha allah hadduu ilahay raa wixii aan u qaadnana way aqbalayaan insha allah insha allah mujaahidiinta inaan lagu dhibaateyneyn waxaan qaadi karnaa in si qarsoon iyo si muuqata midna aanan lagu dhibaateyneyn meesha uu cabdi yuusuf joogo wixii nagu culays badanna aan insha allah hadduu ilaahay raaciddii aan la kaashan karno oo aan ay gacantayna gaartay iyo codkayna gaara aan la kaashanayno ciddii aanan ku filan nahayna aan arrintaas aan ka qabanay insha allah wixii culays ummadda islaamka uun culays waa qaban jiray culayskaasna ilaahay u sheegan jireen wixuun culays oo naqabtay ilaahay u sheeganaynaa alla subxaana watacaala insha allah hadduu ilaahay raa ilaahana naga kaafina insha allah beesha cabdi yuusuf kalsooniyaan ku qabaa cabdi yuusuf intii wax garato waa is aragnay ama waa xiriirnay ama fooljogaan isku aragnay marka insha allah hadduu ilaahay cabdi yuusuf meel kastay joogaan ama meel kastay naga dhegaysanayeen heshiiska aan qaadnay waa u qaadan yahay insha allah wabilahi towfiiq bismillahi raxmaan raxiim alhamdulilah min shaytan rajiim anigoo ah axmed aadan abikar waxaan soo dhoweynayaa heshiiska walaayada sharafta leh aan la galay waan soo dhoweynayaa mideeda kale waxaa alxamdulilaahi iga go-aan ah in nawaaxiga oo beesha cabdi yuusuf ay ku nooshahay in wixii cadow ah oo alxamdulilaahi ku soo duulo inaan alxamdulilaahi haddii aan xoog iyo afdan ku difaaci waa intay tabarteed inaan xaba ka daba dhiganin insha allahu saas ayaan jeclahay waxaan ka soo tagnay cabdi yuusuf kulmay oo aan ka soo tagnay oo wada jir ah ayaan ugu soo baxnay dad la soo diray oo ergo oo alxamdulilahi saas ugu soo diray ayaan ahay gib waa nala wada qabaa waa lanala dhaqan gelinayaa qof kastoo cabdi yuusuf fadhigisan waxaan leeyahay go-aankan cawada aan qaadanay inay nala qaataan waxaa noo qorshaysan alxamdulilah shukr baan inaan iska dhicino oo diinta rabbiga ninkii iga leexinay dariiqaas iga leexinayo inaan la dagaalo waa sida waa naga diyaar horeyna waa ugu bixinay haddana wixii u dhiman waa kurtama jaraynaa maca xuseen furmaha waa ka xidada bixinaynaa wixii cabdi yuusuf maga cabdi yuusuf bilahi towfiiq nabadoonka guud ee beesha xawaadle nabadoon cabdiraxmaan xiirey barre ayaa ka mid ahaa odayaashii goobjoogka ka ahaa heshiiska bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaam calaa rasuulilah ilaahay baa mahadle subxana watacaala ilaahay mahadana soo koobi karan buu mahadsan yahay mahad allah ka bacdi waxaan salaamayaa wufuudda ama beesha cabdi yuusuf ka timid oo ergada u timid islaax ilmahaas iyo shareecada islaamka ay taageerto u timid ama walaayada islaamiga ee gobolka hiiraan ama guud ahaan oo soo dhoweysay oo iyagana dhaqaalaysay muraadkoodiina siisay intaba waa salaamaya asalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anigoo ah cabdiraxmaan xiiri naqiibka beesha xawaadle waxaa indhahaygu hayaano ee hor fadhiya beesha cabdi yuusuf samatalis oo u timiday nabad inay kula wada noolaato islaamka ama walaayada islaamiga iyagoon lasoo qasbinay yimid ee ayagu cagahooda kusoo doontay sidii la raba in uu hadlay walaayadana la heshiiyey ilaahay baa ku mahadsan subxaana watacaala inta dhimanna waxaan rajaynaynaa inay ka daba imaan doonaan ayagana waxaan leenahay ilaahay khayr hada siiyo shareecadaad qaadateen allah idinku sugo allah idinku duulo allah idinku soo noolee allah idinku soo saaraan leenahay kuwii aan been ka sheegin ee ka run sheegana allah idinka dhigo waxay kaloo islaamana allah idinsoo dabageliyo oo camalkaad ku timideen qaadanaya intaa kadib waxaan u baaqayaa beesha xawaale maxamed ama samatalis ee ka harsan barnaamijkan oo muxuu ahaa shaydaanku ka qaalib noqday oo kadsoontay waxaan leeyahay war ilaahay ka baqa soo laabta leedama nacba islaamku idilama nacba islaamna waa u abtirsataan waa idinka luntaye soo laabta aqligiinu ha shaqeeyo waxaan kaloo leeyahay dadka islaamka qaatay oo dadkooda muxuu u horseedaya wanaagee nabad u horseeda dadka waa xiraynaa lehoo lib ka raadinaya ama meelaha laga sheegayna waxaan leeyahay sidaas maahan waxaad ku heshiisaan markii hore baadil ahay soomaalidana waxay tidhahdaa dulmi nima ku saaxiibay haddaad duul allo baxin wanaag kuma dambeeyaan baa layidhi haddaad dulmi ku saaxiibteen wanaag ku dambeey maysine sida quman oo ilaahay raalli ka yahay rasuulkiisa usoo laabta dadkiina ha luminaha idinku ha luminaha soo noqda gacmaha idiin furan maslaxadiina ku jirta inaad qaadataan waan rajin lahay shaydaanka ididuufsada allah idinka saaro soo noqda kuwaan meesha ka baxeen soo baxa walaalihii garabkiina waa kasii baxooha iyagoo xagga khayrka u baxay adinkoo xagga sharta u baxay inaad sharta kasoo laabtaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
guud ahaan caawa intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka dhammaanteennaba sidaas iyo fii amaan illaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم